bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta qiimaha leh waa maalinimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha oktoobar sannada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay weerarkii ciidamada maraykanka ay ka fuliyeen degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose isagoona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud sheegay in lagu soo wargeliyey weerarkaasi ka hor intii uusan dhicin waxa uuna sheegay inay soo dhoweynayaan cid waliba oo tilaabo ka qaadaysa ciidamada maleeshiyaadka ka barbar dagaalama al-shabaab ee ayaga ajaanibta ah ee ku sugan koonfurta dalka soomaaliya dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxay soo dhoweyneysaa cid waliba oo garab ka siinaysa la dagaalanka maleeshiyaadka al-shabaab ayaa lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu imaanayaa laba toddobaad kadib markii weerar qorshaysan ciidamo ka socda maraykanka ay ka fuliyeen degmada baraawe kuwaasoo sida la sheegay bartilmaameedsanayay hogaamiye ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ee ayaga ku sugan qayba ka mid a koonfurta dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose inkastoo afhayeen u hadlay maleeshiyaadkaasina uu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid fashilmay haatan kadibna ay ka taxadiri doonaan inuusan dhicin mar kale weerar noocaasi ah oo lagu bartilmaameedsanayo saraakiisha iyo mas-uuliyiinta ka tirsan al-shabaab ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si loo adkeeyo ammaanka dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sidoo kale carabaabay in sanadkii lasoo dhaafay wax badan ay u qabsameen dowladda federaalk ee soomaaliya loona baahan yahay shacabka inay ka garab siiyaan in dowladda ay sii dardargeliso ammaan kusoo dabaalidda dalka soomaaliya asigoona shacabka soomaaliyeed ugu mahad celiyey sanadkii lasoo dhaafay kaalmadii iyo sidoo kale isgarabtaaggii ay isgarabtaageen dowladda soomaaliya waxaan ugu baaqahayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed uguna hambalyeynayaa sanadkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa sanad mustaqbalka soomaaliya uu sidii hore inuu ka duwanaan karo lagu caddeeyey waxaa abuurmay nabad marka loo eego tii hore waxaa muuqata dowladnimo waxaa jirta rajo shaqo abuurid dhaqaale kicid iyo dowladnimo qaabkeed waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa rajadaas dhisantay oo dowladda federaalk ee soomaaliya ay horseeday in la garab istaago dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maleeshiyaadka al-shabaab ayaa habeennimadii xalay ah waxay ka dhaceen qaybo ka mid a gobolkaasi bakool ayagoona ciidamada dowladda federaalk soomaaliya weeraro ku qaaday fariisimo maleeshiyaadka ay ku leeyihiin deegaanada ka tirsan gobolkaasi gudoomiyaha gobolka bakool ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi tool ayaa sheegay in tillaabooyinkani ay ka qayb yihiin tillaabooyin la doonaya in gobolka bakool looga saaro maleeshiyaadka al-shabaab ee kaga sugan qaybo ka mid a gobolkaasi waxa uuna sheegay dagaaladaasi inay guulo ka gaareen intii u socdayna hal askari uu kaga dhintay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo howlgalka fulinayay halka maleeshiyaadkii goobtaasi lagu weerarayna ay ka dileen hal hurj waxa uuna sidoo kale sheegay inay la wareegeen goobihii dagaaladaasi ay ku dhex mareen ayaga iyo maleeshiyaadkii al-shabaab markii ay weerareen ciidamada hawga dalka soomaaliyeed oo ka duulan tagay degmada xeelberde ayaa waxaa ku dhintay hal askari oo ciidanka annaga ah iyo hal askari oo markaas mas-uulka ah tuuladana haystay oo qoladan nabaddiidka ah marka dagaalkaas waxaa wax ku gaaray sida la ii sheegay dadweynaha laba qofood oo dadweynaha wax ku gaareen waxaad ogaanaysaa meesha dagaalka ka dhacay waa xudur agaarkiisa ciidankana wuxuu ka tegay elberde marka musaafada waad garanaysaa dagaalka dhanacaanada ayuu ka socdaa haddii la gaaro xilliga roobka howlgallo badan ayaa noo qorsheysan waataan niri marka howlgalladii ayaga ahayd ayaa bilaabmay haddii ilaa yidhahdaan waa sii wareeg halka warkaasi aad kala socotaan waa wardheer rediyo iyadoo dhowaan ay kusoo fool leedahay deegaanada puntland doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi oo ay ka harsan tahay wax ka yar afar bilood ayaa waxa ay sheegtay xukuumadda puntland in ay doorashooyin xalaala ka dhici doonaan deegaanadaasi shir jaraa-id oo magaalada garowe uu ku qabtay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi cabdisamed cali shire waxa uu sheegay in ay deegaanadaasi ka dhici doonaan doorashooyin xur oo xalaal ah asigoona sheegay in tartamayaasha xilka madaxtinimo ee maamulkaasi loo baahan yahay inay la yimaadaan anshax wanaagsan inta uu soconayo ololaha doorashooyinka shaki kuma jiro inayna kusoo fool leedahay xilli doorasho oo dhowaan laga yaabo saddex bilood meelaha inay ka hadheen haddii aanu xukuumadda nahay waxaanu ballan qaadaynaa ilaahay hortiina ku ballan qaadaynaa inaanu geli doonno samayna doonno doorasho xor ah oo xalaal ah nin kastana ay u furan tahay inuu isa sharaxo xaqna uu leeyahay inuu isa sharaxo laakiinse waxa weeye waa in nidaamka iyo asluubta iyo shuruudda lagu gelayo doorashada in la ilaaliyo waa lagama maarmaan marka waktigaas soo dhow soo dhowaado in awaamir iyo shuruucba laga soo saari doono taasoo looga gol leeyahay in nabadgelyada iyo xasiloonida lagu ilaaliyo waxaan ilaahay inoo ka baryayaa inay doorashadaasi inoo ku dhacdo si hufan oo xalaal ah oo nabadgelyana ku dheehan tahay deegaanada maamulkaasi ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey si aada looga hadalhayay dhicidda doorashooyinka ay ka harsan yihiin waxaa ka yar afarta bilood ayadoona isqaqabsiyo badan ay ka jiraan siyaasiyiinta deegaanadaasi kasoo jeeda ee ayaga doonaya inay loolanka u galaan xilka madaxtinimo ee maamulka puntland dhanka kalena wasiirka amniga ee maamulka puntland ayaa sheegay inay sugi doonaan ammaanka musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada maamulkaasi xilli dhowaanahan lagu eedeynayay in amni darre ay ka jirto deegaanada maamulka puntland madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele oo shalay kula hadlayay magaalada jabuuti ee xarunta dalkaasi dadweyne aada u fara badan oo kasoo qayb galay dukashada salaadii ciidda ayaa waxa uu jawaab kulul ka bixiyay hadal dhowaan kasoo yeeray maleeshiyaadka al-shabaab oo ahaa inay weeraro ka geysan doonaan gudaha dalkaasi jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ayaana sheegay inay garab taagnaa doonaan dalka soomaaliya haddii ay ahaan lahayd dhismaha ciidamada soomaaliya iyo sidoo kale garabsiinta la dagaalanka maleeshiyaadka al-shabaabba waxa uu sheegay in aysan hanjabaadooda dheg jalaq u sii doonin shacabka jabuuti iyo dowladuba inay isgarab taagaan dalka soomaaliyana cidna aysan weydiiso doonin waxa uuna sheegay inta ay soomaaliya cagaheeda isku taagayso in jabuuti ay garab sii doonto dowladda federaalk ah ee soomaaliya annaguna waxaan leenahay hawshaasi inaan sii wadno inta dalku uu isagu cagihiisa isku taagayo difaaciisa uu hagaajisanayo wixii annaga noo dheer shaqada aan qabanno ama nabadaynta waddanka aan ka wadno ciidankeennu wado waxaa noo dheer taagkulaynta iyo tababarka aan siinayno ciidanka soomaaliya waxaan dee leenahay ragga diinka islaamka xalaashaday ee hadidaad iyo hanjabadaha wada waxaan leenahay annaga maaha kuwa aad aada u hanjabaysaan waxaan leenahay cidda aad ka xigtaan dalka iyo dadka soomaaliyeed uga sheekeeya sheekada annaga nama qabataba wixii ummadda soomaaliyeed ay naga doonto waan waan samaynana itaalkeennu inta uu gaadhaba warkii oo aad kala socoteen wardhay reediyo akhyaarta qiimaha leh ee waa naga intaa warka waxaa idiin soo saaray idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh